mari wanaagsan dhammaantiinba waa talaado bisha noofembar ay tahay labaatan iyo kow sannadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda magacaygu waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mid a in maxkamad lagu soo taagay kufsiga haweenay sagaashan jira oo ku jirtay xarun dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo ku taalla gobolka new south wales tallaaladii u dambeeyey ee covid nka oo loo ansixiyey in loo isticmaalo dalkan austareeliya nin ayaa maanta oo bisha noofembar ay tahay koo iyo labaatan lasoo taagay maxkamad isagoo lagu eedeeyey inuu xarun dadka waayeelka lagu hayo ku kufsaday haweenay waayeel ah booliska new south wales ayaa ku eedeynaya ninkan inuu falka fuliyey markuu u dhacay xaruntan ku taalla batobey noofembar shan iyo tobankeedii nin ayaa loo qaaday cisbitaalka isagoo xaaladiisu ay xun tahay kadib markii lagu toogtay iska horimaad ku dhex maray laba kooxood oo iska soo horjeeda miyiga gobolka victoria booliska victoria ayaa sheegay in nin labaatan iyo sideed jira la toogtay markii labadan kooxood ay ku dagaalameen guri ku yaala mowi oo boqol iyo soddon iyo shan kilomitir koonfur bari ka jirta magaalada melbourne shan nin ayaa loo soo qabtay toogashada booliska ayaana hadda su-aalo weydiinaya tallaalkii covid nka ee u dambeeyey ee wax ka qabanaya noocyada ugu dambeeya ama nooca ugu dambeeya caabuqa ayaa australia laga heli doonaabaa la yiri waxa loo gaaro bishaa soo socota wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan australia mark butler ayaa sheegay in dowladdu ay ansixisay tallaalkan loogu talagalay nooca caabuqa ee omicronka la yidhaahdo kadib markii ay sidaasi ku talisay hay-adda arrimaha tallaalka iyo daawooyinka kala talisa dowladda ee ataagi loo soo gaabiyo dad ka badan laba boqol oo qof ayaa xukuno lagu riday iyagoo lagu eedeeyey lugta ay ku lahaayeen kooxo dembiyada abaabulana oo kuwa ugu waaweyn dalka talyaaniga oo la yidhaahdo narangeta laba boqol iyo toddoba qof ayaa ka mid a saddex boqol iyo soddon iyo sideed lagu helay dembiyo kala duwan oo ay ku jiraan dhoofinta ama gadida maandooriyaha baad ay dadka baadaan iyo inay qayb ka yihiin ama ka tirsan yihiin maafiyada kadib maxkamadaynta dadkan oo soo bilaabatay bilowgii labada kun iyo labaatan kowdii xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa booqasho lama filaana ku tegay caasimadda ukrain ee kiyev si uu ugu dhawaaqo gargaar militari oo cusub oo la siinayo ukrain lloyd auston ayaa saraakiisha ukrain u sheegay in bentagon waa wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ay u soo diri doonto hub dheeraada oo qiimihiisu gaaraya boqol milyan oo dollar oo ay ku jiraan madaafiic rasaasta loo isticmaalo qalabka difaaca cirka iyo qalab kale oo kala duwan saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya sagaal iyo toban digrii sydneyna waa qayb ahaan daruuriya labaatan iyo toddoba digrii halka australian dollara maanta waxaa lagu sarifayey eber dhibic lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah